madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon ayaa si wadajira u shir guddoominayay shir looga hadlayay arrimaha soomaaliya oo ay kasoo qayb galeen madax daneesa arrimaha soomaaliya oo xalay ka dhacay magaalada new york ee dalka mareykanka madaxweyne xasan sheekh ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta arrimaha soomaaliya hadda sida xaalka uu yahay isagoona madaxweyne xasan sheekh rajo ka muujiyey in labada kun lix iyo tobanka doorasho xura ay ka dhacdo soomaaliya bankimoon ayaa tilmaamay sidoo kale in madaxda soomaaliya uu kaga mahadcelinayo dadaalka ay hadda wadaan isagoo sheegay in inta hartay ay sii dhammaystiraan cabdiraxmaan ducaala beela waa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya shirkaasi oo saxaafadda dibadjoogga ay ka ahayd waxyaabihii ay ka wada hadleen ayuu ka warbixiyey shirka waxaa lagaga hadlayey meesha soomaaliya taagan tahay maanta marka la eego tallaabooyinka lasoo qaaday gaar ahaan sanadkan imikaini dhaafay hadday tahay geedi socodka loo socdo in in la xaqiijiyo muhiimadda weynee laleeyahay laba kun iyo lix iyo tobanka marka waxaa la isku wada raacay waxaa weeyaan in tallaabooyin badan lasoo qaaday waxaa kaloo la isku raacay in shaqo baday harsan tahay inkastoo shaqooyin badan lasoo qabtay haddana shaqooyin badan ba harsan waxaa kaloo finally la isku raacay waxaa weeye in international communityga soomaaliya caawin doono gacan siin doono sidii loo qaban lahaa wixii loo baahan yahay si loo gaadho sidii loo gaari lahaa doorashooyin xaqa oo xalaala oo halkii loogu talagalay dadka soomaaliyed gaarsiiya wakiilka qaramada midoobe qaabilsan soomaaliya nicholas key ayaa isna waxa uu sheegay in soomaaliya wax badan ay u qabsoontay inta hartayna loo baahan yahay in bilaha soo aadan wax laga qabto shirkaana uu yahayna shir aayaha soomaaliya looga hadlayay waa sida uu tilmaamay kulankan wuxuu ahaa mid dowladda soomaaliya ku dhiirigelinaya inay sii wado horumarada ay dalka ka gaartay balse dhanka kale waxaa lagu muujiyey in qodobo muhiima loo baahan yahay oo hadda aan wax laga qaban in dowladda ay wax ka qabato qodobada waxaa ka mid a in la dhiso guddi doorasho oo madax bannaan guddi farsamo oo dhisa maamul goboleedada dalka ka jira iyo arrimo kale anigu shakhsi ahaanteeda waxaan aaminsanahay in soomaaliya hadda dowladda ka jirta ay wax badan qabatay way iska jiraan dhaliilo yar laakiin ma ahan in wax yar loo baaba-asho wax badan madaxdii ka soo qayb gashay shirkan ayaa dhammaantood sheegay inay garab taagan yihiin soomaaliya waxaa xusid mudan dhanka kale madaxdii shirka ka qayb gashay qaarkood waxa ay ballan qaadeen in lacag ay siin doonaan soomaaliya si ay uga soo kabsato dhibaatooyinka muddooyinkii dambe ee lasoo dhaafay haystay waa kan mar kale wasiirka arrimaha dibadda cabdiraxmaan ducaala dalal badan baa wax ballan qaaday qaarba meel bay ballan qaadeen laakiin ta ugu aad iyo aad ugu wanaagsaneed waxay tahay ballan qaadeen ururka carabtu oo ay yidhaahdeen lacag lagu kabo bajetka dowladda ayaa ayaa la siin doonaa soomaalida taasi waxay beri hore hore lagu ballan qaaday laakiin aan cididaba soconin maanta ninka ugu sarreeya ururka carabta waxa uu yidhi taasoo lagu gaadhay sanadkiin sanadkan imika shirkii ugu dambeeyey carabtu lahaayeen jidda ku lahaayeen in la siin doono toban milyan bishii si loogu kabo dhaqaalaha taasi aad iyo aad iyo aad bay soomaalida u caawin doontaa waxaa jira dalal kale oo waxyaalo badan ku ballan qaaday ingiriiska ka mid oo yidhi arrimo kalaan samayn doonaa especially xagga amniga iyo dhinacaasaan geli doonaa laakiin kuwaasi waxay sheegeen inay lacagtaa ku bixin doonaan bajetka si loo kabo taasina waxay aad iyo aad soomaalida ugu baahnayd bahayd waxaa sidoo kale jira in shirar goonigooni ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la qaato madaxda caalamka iyadoo arrimaha laga hadli doono inta badan ay ugu badan tahay soomaaliya sida looga taageeri karo siyaasadda horumarka iyo amniga